galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan aan ku bilownay magaalada london waxaa ka socdaa shirkii caalamiga ahaa ee soomaaliya iyo beesha caalamka ay martigelisay dowladda britain shirkan ayaa waxaa si wada jir ah u guddoominaya madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaaraha britain iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay waryaheenna ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka taleefonka kula xiriiray wariyaha v o a uga soo warrama london ridwaan xaaji cabdiweli oo ku sugan goobta uu shirku ka dhacayo aada iyo aad baa umahadsan tahay ismaaciil shirka saaka ayuu furmay or badan oo caalamka ka socda iyo hay-ado waaweyn ayaa yimid dabcan waxaa shir guddoominayey ra-iisul wasaaraha dalkan britain madaxweynaha iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay waxaa kaloo dabcan ku sugnaa madax fara badan oo caalamka ka iyo hay-ado inta badan dabcan daneeya arrimaha soomaaliya iyo safiiro badan oo soomaaliya qaarkood ka yimid marka wuxuu ahaa shir qaybtii horena looga hadlayay arrimaha gargaarka bani aadanimo kadibna looga hadlay siyaasada iyo amniga waxyaabo fara badan ayaa runtii intii shirku uu socday ay ay ku hadleen madaxasay marka la eego ra-iisul wasaaraha dalkan britain waxay ka hadashay sida dalkeeda uu uga go-an yahay inay soomaaliya caawiyo loona baahan yahay in xilligan soomaaliya iyadu ay la timaado waxa ay dooneyso in bulshada caalamka ay ka taageerto oo aanay ahayn xilligii soomaaliya iyadoo la dhigi lahaa waxyaabahan qabo ama ama loo sheegi lahaa waxa ay dooneysa inay qabato soomaaliya wuxuu ka hadlay sida ay ugu baahan yihiin taageero dhinaca amniga ah mid gargaarka bani aadamnimo ah iyo kaabayaal sidii dalka soomaaliya dhaqaale xoog badan loogu bixin lahaa waxa uu sheegay in uu dagaal la geli doono waxyaabaha ay kamid yihiin musuq maasuqa iyo faqriga iyo argagixisanimada runtii ra-iisul wasaaraha dalka britain waxay sheegtay in soomaaliya waxa ka dhacaya ama gaajo ha ahaata ama argagixisaa aanay ahayn oo keliya in laga hadlayo laakiin ahmiyaddu ay tahay in dhibaatooyinkaas xataa ay ay saameyn ku yeelanayaan gobolka iyo caalamka tahay in soomaaliya wax lala qabto marka runtii dhinacyo fara badan ayaa shirka looga hadlaya weli wuu socdaa kulamada qaarkoodna kuwa aan media loo ogolayn ama warbaahinta aan loo ogolayn oo xoogga lagu saarayo dabcan arrinta amniga waxyaabaha madaxweynaha soomaaliya uu soo hadal qaaday waxaa ka mid a in cunaqabateynta hubka soomaaliya islamarkaana ay heli karaan si ay u helaan hub ay kula dagaalamaan ururka al-shabaab waan gartay marka arrintan cunaqabateynta hubkao kale sidee bay soomaaliya u sheegtay inay u xakamayn doonto ama hubka haddii cunaqabateynta hubka laga qaadoo kale ay hubka u xafidi doonaan dabcan waxyaabaha ugu muhiimsan dhinaca amniga soomaaliya in dhowaan ay sameeyeen qaab dhismeed ay ugu talagaleen ciidanka soomaaliya tirada ciidamadu inta ay noqon sida ay u shaqayn doonaan xirfadooda sida ay noqon doonto sida loo kala sarreyn doono marka soomaalida ay fuliyaan ama loo arko xataa in hubkaas aanu khatar ku ahayn cid kale kooxa iyo qabaa'il waxba u gelayn waa suuragal in cunuqabateynta hubka la qaado laakiin weli waxaad moodaa inaan loomaaliya meel cunuqabateynta hubka laga qaadi karo laakiin dowladda soomaaliya waxay ku dadaaleysaa ama ay tilmaameysaa inay horumaro ka samayn doonto dhismaha ciidanka qaran islamarkaana ay ay ay hubin doonto in marka ay cagaheeda isku taagto oo ciidan xirfad leh dalka uu ka dhasho in laga qaado cunuqabateynta hubka dabcan waa waxyaabo u baahan sida aan filayo shaqo aada u fara badan inay dowladda soomaaliya ka qabato ka hor inta aan qabateynta hubka hindisihii ku aadanaa dibahabeynta ama hanaanka dhisidda hay-adaha amniga ee soomaaliya iyaga maxaa shirka laga sheegay wasiirka gaashaandhigga soomaaliya oo aan la kulmay ayaa ii sheegay intaas la aqbalay marka waxaan filayaa in ay dowladda soomaaliya codsatay in laga taageero qorshahaas qorshahaas waxaa qeybka ciidan soomaaliyeed oo sideed iyo toban kun gaaraya waxaa kaloo kamid ah dabcan iyo guud ahaan sidii loogu heli lahaa dhaqaale xoog badan ciidan soomaaliyeed in la helo waxaad moodaa inkastoo weli aanu soo bixin warmurtiyeedkii rasmiga ahaa laakiin leeyahay qorshahaas waa mid aan isla qaadanay bulshada caalamka welina doodiisa ayaa socota waan gartay goormaa la filayaa kulankani inuu soo gabagaboobo oo warmurtiyeed laga soo saaro haatan maxaa xiga kulanada socda gelinka dambe ama saacadaha fooda lagu soo socda ayaa la filayaa in kulanka uu soo gebagaboobo xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan britain boris johnson ayaa shir jaraa'id qaban doona dabcan wuxuu ka hadli doonaa shirarkii dhacayay maanta ilaa iyo shalay iyo waxyaabaha uu kusoo dhamaaday waxaa qeyb ka noqon doonta dabcan waxyaabaha ballanqaadka ah ee ku saabsan taageerada dowladda ee dhinaca amniga iyo sidii loo xoojin lahaa gargaarka bani aadamnimo marka shirkaas jaraa-id waxa uu dhici doonaa hadduu ilaahay idmo labada saac ilaa saddexda saac ee fooda nagu soo haysa aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a uga soo warama london ridwaan xaaji cabdiweli oo ku sugan goobta uu ka dhacayo shirka oo goor dhoweyd khadka telefonka ugu warramaya ismaaciil xuseen farjar dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya oo furitaankii shirkan khudbad ka jeediyey ayaa sheegay in al-shabaab ay ka adkaan doonaan sanadaha kooban ee soo socda islamarkaana ay ka codsanayaan qaramada midoobey in cunaqabataynta hubka ee saaran soomaaliya laga qaado wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdirashiid cabdulaahi maxamed oo ka mida mas-uuliyiinta soomaaliya uga qaybgalaya kulanka ayaa u warramay waryaheena ridwaan xaaji cabdiweli shirka waxaa looga hadlayay arrimaha amniga usaya amniga dhinaca bini'aadanimada iyo dhinaca horumarka dhaqaalaha saddexdaa arrimood baa ugu muhiimsanaa weliba dhinaca amniga ugu sarreeyey arrimaha ajandaha marka la fiiriyo sidee wax looga qaban karaa ama waxa amniga laidinkala qabanayo shirka ma looga hadlay maanta aad ka qaybgalaysa waa laga hadlay waxaa ugu horreeya arrimaha dibudhiska ciidamada qalbayntooda tayeyntooda way ka mid tahay in ciidankaas uu noqdo ciidan ka hortegi kara dhibta maanta ay ku hayaan nimankan al-shabaabka ee alqaacidada xiriirka la leh ma garanaysaa ummaddana gumaadaya dalkana dhibaatada badan ku haya amniga siyaabo badan ba wax looga qaban karaa ma aha keliya in hub loo haysto oo ma garanaysaa dadka dagaalka front uu noqdo keliya qodobka ugu horreeya wuxuu noqon karaa in laska kaashado siyaabo badan laska kaashado amnigaasna wuxuu quseeyaa marka ugu horreysa ummadda soomaaliyed inay iyadu toos ay ma garanaysaa amnigooda gacanta ku qabtaan la dagaalanka argagixisada dhibaatooyinka ay ku hayaan dalka dhibka ugu horreeyana uu yahay in ummaddu ay laayaan amnigoodana ay qalqalgeliyaan isu socodka ay dhibaateeyaan marka sida keliya ama sida ugu habboon waa soomaalidu inay istaagto soomaaliduna ay iska kaashato soomaaliduna ay ma garanaysaa u babacdhigto cadowgaas usoo tashaday ama usoo abaabulay inay dhibaateeyaan dalka iyo dadkiisaba qaab dhismeedka aad doonaysaan in ciidanka soomaaliya uu noqdo ma is leedahay waa mid laydinka aqbalay shirka dabcan waa la aqbalay qaabdhismeedkan wuxuu noqon doonaa mid ku habboon dhibaatada maanta maanta waddanka ka jirta mid looga hortegi karo hadduu ilahay raado
waxyaabaha qaarkood aad aad maanta ka hadasheen waxaa ka mid a in cunqabataynta hubka soomaaliya laga qaado haddii aad heshaan hub oo cunqabataynta laydinka qaado ma hubin kartaan hubkaas iyo inaanu gelin gacanta qabaa'il ama kooxo dhibaato u keeni karaa amniga dalka
marka laga fikiray laslana gartay in hubkaas la hayn karo la ilaalin karo uusan gacanta dowladda ka baxaynin ayaa dalabkaas u yimid intaasoo sanaba lama dalban in cunaqabatayn laga qaado dalka marka ka qaadista cunaqabataynta dalka waa mid salka ku haysa markii la hubiyey qaabka ugu habboonee hubkaas lagu hayn karo dowladduna ay adeegeeda keliya ku fulin karto hadduu ilaa iraado kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdirashiid cabdulaahi maxamed oo u warramaya waryaheena ridwaan xaaji cabdiweli